horta waa muddaba waan maqlaayay arrin ku saabsan motion baa jira waan ka maqlaayay xildhibaanada qaar ka mid ah waxaana kulley lagu macneyn karaa waa wax dhici jiray oo muddo markii la joogaba bilo ama ama sanad ku dhalow markii la joogaba xaalad siyaasadeed in la abuuro oo markaas xaaladaasi ay yani gilgilkaas ka dhaca siyaabo kala duwan looga faa'iideysto hadda waxaa kulley sal u ahaa laleeyahay mooshinkan ama ama taladan hadda arrinta timid mucaaradka qaar badan oo kamid a oo u arkay yani inay xilli ay ku habboon tahay ay tahay inay malaha ay siyaasad ahaan ay ay ay qoladii ay ishayeen ay uga faa'iideystaan marka saasaan anugu kulley hadda uun ku macneyn karaa waa un move inay wax gelgilaan si ay malaha wixii markaa ka daadan karaa ama ay ka faa'iidi karaan ay ka faa'iidaan saasaan u arkaa wa garta waxaa muuqata in tirada mooshinka gudbisay marka la eego xildhibaanada ee ku saxeexan inay buuxiyeen tiradii gudbin lahayd ha dhowto marka cod loo qaado cid kastaaba ha cod badato ama iyagu ha ku guulaystaan ama ha laga cod batee laakiin su-aasha dadku isweydiinayaa waxay tahay sharcigu ma dhigayaa in madaxweynaha baarlamanku uu codka intuu kalsoonida u qaado uu ka ridi karo amaba uu kalsooni labaad siin karo horta dee waa ku jiraa qodob noocaasi dastuurka waa ku jiraa laakiin arrinkan aniga uma arko arrin sharci waa arrin siyaasadeed oo un soomaalidaad moodaa moog inayna siyaasadeedu ama dadka siyaasiyiinta ahi weli ma aysan baran redlineska meesha oo maaragtay la isugu geeyo weli ma aysan fahmin mucaaradnimada laftirkeeda iyo muxaafadnimada waxaan ayadana aan meesha laga saari karin zahra arrin baarlamaanku guud ahaan mucaarad iyo muxaafadba walwal uu qabo ayaa jira oo ku saabsan yani awood kuloolankii hay-adaha dowladda waxay ka baqayaan in madaxtooyada iyo gobolada iyo iyo nicholas k iyo ay sidii berigii hore dhacday saxiixayaal iyo wax noocaas oo kaleeta ah in laga tashado oo ayagoo jooga wax kale lagu kor dul dhiso marka welwalkaas qaar badan oo kamida way muujinayaan waana laga yaabaa dadka hadda motionka wata inay welwalkaas ay ka faa'iidaan laakiin hadda wuxuu u badan yahay un dhaqaaq siyaasadeed oo ujeeda ujeedooyin badan leh waktiga ay la eegteenna oo wakti dowladdii laftirkeedu ay qiratay inaynan doorashana samayn karin waxoogaana dib u dhacyo iyo wax ay jirjiraan inay qiratay marka taasay uga faa'iideysanayaan baan isle gesta kale waxyaabaha ugu badan ee dadka ay hadalhayntooda u badantay waxa weeyaan madaxweyneha haatan afartii sii sannadood waaba gebagabo muddada intan leeg ee lagu mashquulayo in la yidhahdo hadda madaxweynaha la ridayaa ama la yidhaahdo madaxweynaha lagu eedeeyo in xilgudasho la-aan iyo dastuur jabin iyo arrimahaasi maxaad u malaynaysaa xilligan in lagu soo beegay oo danta ku jirta ay tahay hadday jirto xataa dhaliilahaasi hore looga hadli waayo inta wakti ku luntay ra-iisul wasaare la cayrinayo mid la siinaayo ayaa maanta laga soo kaban layaa oo waxaa hadda horumar macnale loo gaari waayo waxay ahaayeen isqabqabsi siyaasadeed isqabqabsigan siyaasadeed ee hadda cusubna wax uu soo kordhinayo oo aan dhibaato ahayn ani kolley hadda iimu muuqdaan waxaana isleeyahay yani inaysan jirin inay dareemaan oo ay qayb ka noqonayaan habka loo go-aaminayo xeer jajabka iyo xeer jacburka soo socda oo la rabo in wax lagu sameeyo ilaan mar haddaan la aadayn doorasho wixii kasoo haraa waa waa nin walba inuu asagu siduu kusoo noqon lahaa ama wax ku qabsan lahaa marka waxaa moodaa in uun ay qaar qaar badan oo kamida ay ay jeclaan lahaayeen inay arrintaas qayb ka ahaadaan qoladan executive-kuna ay ayagoon malaha ku talagelin ay bixiyeen inay ka tashanayaan oo baarlamaanka in waktigiisii dhammaaday ayaguna uu dhammaaday laakiin ayagu ay isku halaynayaan inay waxa cusub ee soo socda soo magacaabaan oo gobolada iyo waxaan hadda sida la isugu mamaya markan xooga arrinku waxaad moodaa inuusan ka marnayn stragal yani in awood lagu loolamayo sida laba kun iyo lix iyo tobanka loo saameynayo kama marna ugu dambayntii af yare soomaalida baarlamankeeda waxaanu ognahay baarlamanka federaalka inuu ku yimid qaab beeleed oo four point five lagu qaybiyey intii ay jireenna waxaa samaysmay maamul goboleedyo tiro badan oo dabcan nin waliba uu maanta heli karo maamul goboleed deegaankii laga soo doortay ku jira ma isleedahay maamul goboleedyada lafahaantoodu saameyn bay ku leeyihiin arrintan waa jiraa tuun noocaasa aniga maamul goboleedka iyo iyo baarlamaanka labadaba waxaan u arkaa habka lagu soo doortay habka habka actually lagu soo xulay inuu isku mid yahay wuxuu ugu abeelo magacii la raba ha loo baxsho oday baana keenay oo hadda qolo ay soo dooratay ma jirto shacab soo doortay marka inay ka maran yihiin madaxda maamuladaasi in ama ay jeclaan lahaayeen baarlamaankan inuu intuu meesha ka baxo baarlamaan ay ayagu soo magacaodeen uu meesha yimaado shaki kuma jiro laakiin inay hadda arrinkan dhacay ee ayagu qeyb inay inay ka yihiin oo ay ayagu olo oleeyeen oo ay ayagu anugu taas wax daliila uma hayo